wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka galmudug oo si rasmi a u daafuray dhismaha garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo munaasabadda dhagaxdhigga garoonka ayaa waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay duqa magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan xasan jimcaale iyo guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug mudanayaal marwooyin maanta waxaan halkaa u joognaa dhagaxdhigga garoonka cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo marar badan oo hore baa waxaa ogtihiin dhagaxdhig dhacay maanta dhagaxdhiggu maaha kuwii hore waa shaqa bilowga daafurkii shaqada weye kambanigina waa ujeeddaan waa taagan yahay kambanigaasaa ku guulaysta global shaqadii maanta waa la qabanaya ma aha sidii hore marar badan baa halkan inta dhagax la isaaro dad kala duwan yimaadeen baa laga tego shaqadu istaagtay reer gaalkacyo iyo reer mudug waxaan rabaa inaan u sheegno falilah alxamdu maanta shaqada waa noo soconaysaa aad baan wasaaradda nadiir isboorti ugu mahad celinaya boqolkiiba boqol mudana wasiir adiga iyo agaasimahageeti qaadatay gacan ka geysatay arrintaas ayada ah oo bilowgeeda uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore dowladda norway switzerland dowladda federaalka ah dowladda galmudug in allaale intay gacan ka geysatay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug ayaa isaguna dhankiisa mikrofoonka hadalka qaatay waa maalin taariikhi ah waa maalin farxad gaara galmudug u ah waa maalin farxad gaara soomaaliya oo idil u ah waa maalin farxad gaara gobolka mudug iyo bulshada degmada reer gaalkacyo u ah farxaddaas oo ah in garoonkan muddo dheer u dhowaad toddoba sano daadihintiisa iyo dariimkiisa iyo qorshihiisa uu soo socday maantana ilaahay suuro geliyey ilaahayna intaan soo xaadirtay ku sharfay dhammaystirkiisa intii soo bilowdana waxaan leenahay mahadi ha ka gaadho sidoo kale waa maalin si gaar ah kun suntan xukuumadda galmudug uu hoggaamiyo mudane madaxweyne axmed cabdikaariye qorqor oo runtii juhdi dheer u soo geliyey dhismaha mashaariicda galmudug oo aad og tihiin in mashaariic fara badan uu isaga sabab u ahaa ilaahayna ku sharfay inay ka hirgasho hadday ahaan lahayd wasaarado hadday ahaan lahayd maaragtay degmooyinka saldhigyada dhammaan kaabayaasha infrastructurada